gudoomiyaha gobolka banaadir waana edoga magaalada muqdisho mudane yuusuf xuseen haajima cali madaale yeeshii dhikeeya mashruuca dhismo dugsiga farsamada galaanta oo lakuirgeli doona degmada wadajira kaas oo iyo sibilaash ee iyo walankabarada doorana dadka danyarta ee munaasabada shiidhikowgan dugsigan iyo waliba goobroog haaya gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta maamulka gobolka banaadir mudane cabdicasiis cusmaan maxamed safiir ku-xigeenka dowladda turkiga anfadhi soomaaliya maamulka degmada wadajira iyo xubno kale oo ku dareer hay-adda safa oo furitaanka mashruucan qayb ku hayte gudoomiyaha gobolka banaadir waana edoga magaalada muqdisho mudane xuseen yuusuf jimcali madaale iyo sheegay in barashada farsamada galanta iyo kumid ata walyaabo aan ku muhiimsana dalka ka hormaraba islamarkaasina use maamulka gobolka banaadir dhiirigeliyi doona howlo farsamada galanta waxaan ugula yaqiinay inaan dhagax dhigno amaaan xarig jarno jidad maanta waxaan joognaa shalay waxaan joognay bullaacaddii biyaha inaan dhagax dhigno maantana waxaan joognaa inaan iskuul dugsi farsamo ah oo maaragtay ubadkayn ay ka faa'iidaysan doonaan oo isugu jiro hooygii waxbarashadii masaajidkii meeshii lagu ciyaaraayey xafiisyadii mu'asasa dhammaystiran inaan halkaan maanta ka dhagax dhigno annagana guul ayay noo tahay waxaanan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa walaalahayna turkiga gaar ahaan jimciyatu safa ee gacan ka geysatay ee barnaamijkan maaragtay aan ka wada hadalnay mar beri dhoweed mar aan turkiga tegana aan tegey xaruntoodii aan tegey oo ankara aan soo booqday iyo safaradii ka hor ay mareen maxamed xasan xidhiirka dibadda iyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo safarkii ay noogu yimaadeen halkan waa runtii aan ka wada hadalnay dhulkan baaxadda leh oo badda heesto ayaa noo suuro galay inaan helno asigaas ayaan rabnaa in ummadda loogu khidmeeyo hadday jiraan goobo dad xirxirtay annaga waxaan ka door bidaynaa meel bulshada loogu adeegaayo meel shakhsi iska xidhanaayo labadaas hadday soo baxdo meesha bulshada loogu adeegaya awlowiyaadka leh haddii ilaah yidhaahdo mar kasta taas ogaada maxaa yeele dan guud iyo dan gaar ah hadday meel isugu yimaadaan mar kasta danta guud ayaa ahamiyadda leh marka taas ayaan u joognaa maanta iskuulkan aan dhagax dhigayno haddii ilaah yidhaahdo waxaan rajaynaynaa inay howlihiisa bilowdaan xilliyada soo socdo waana ku mahadsan tihiin ka soo qaybgelkiinna aad nagala soo qayb gasheen waan kaaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa insha allaahu inay ka faa'iidaysan doonaan ubadka soomaaliyeed maxaa yeelay magaalada muqdisho kama fura dugsi sare ee farsamo lagu barto waa ku yar yahay hadduu furayana ma badna ama maba jiryaba inta badan waxaan rabnaa marka mid dan guud ah oo aan lacag ahayn ayaan rabnaa inaan halkan ka daafurno insha allaahu laakiin wakhtigeeda waa gaari doonnaa laakiin maanta dhagax dhiggiisa ayaan joognaa waa mahadsantihiin walaalayna turkiga waxaan leennahay idinkuna waa ku mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad isgarbistaagayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu